bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka bandhiga wareysyada rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegeysan doontaan hadduu alla idmo waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud waxa uu kula kulmay qaar ka mida odayaasha dhaqanka ee soo xulaya xildhibaanada baarlamaanka galmudug haddaba waxyaabihii ay ka wada hadleen ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa iyo nuxurka kulanka labada dhinac ay wada qaateen iyadoo kulankaasi isfaham uu ku soo dhammaaday qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah wasaaradda gargaarka ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa kaalmo bini'aadinimo waxaay ku wareejisay maanta guddigii loo xil saaray inay soo qiimeeyaan xaaladda deegaanadii webiga shabeelle uu ku fatahay ee gobolka shabeellaha hoose gaaraan degmada afgooye haddaba gargaarkaasi iyo baahida dadka deegaanka ma yahay kuwo isku dhigma waxaannu ka waraysanay xildhibaan cismaan xaaji oo ka mid ahaa xildhibaanada maanta lagu wareejiyey ee gargaarkaasi ee ka soo jeeda degmada afgooye waxa uu sidoo kale ka hadli doonaa baahiyaha ka jira ee degmadaasi waraysi aannu la yeelanay xildhibaanka barnaamijka ayuu qayb ka noqon doonaa maleeshiyada al-shabaab sabtidii waxay xasuuq ka geysatay isgooska ex control afgooye ee magaalada muqdisho waxaana maleeshiyada al-shabaab ay dadkaasi laayeen iyagoo diinta islaamka ku gambanaya haddaba waraysi aanu la yeelanay mid ka mida culimaauddiinka soomaaliyeed oo ku sugan puntland oo uu kaga hadlayo in diinta ay xiriir la leedahay ee weerarkaasi iyo sheegashada al-shabaab ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalk soomaaliya waxa ay wadaa dadaallo hor leh oo ay ku horumarinayso waxbarashada iyadoona maanta imtixaan laga qaaday macalimiinta u tartamaysa in ay wax ka dhigaan dugsiyada waxbarasho ee gobolada dalka ee hoos imaanaya dowladda federaalk soomaaliya agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedooyinka laga leeyahay imtixaanada laga qaaday ee macalimiinta dugsiyada waxbarasho iyo sidoo kale hadafka wasaaradda ee sanadkan labada kun iyo labaatanka qodobadaas iyo wixii nugu soo kordhaynta barnaamijkaanu ku guda jirno ayaan idiin soo gudbin doonaa ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka bandhiga waraysyada hagaag qodobo kale oo ka mida barnaamijkeena ayaa inoo soo socda balse aan ku bilaabo maleeshiyada al-shabaab ayaa waxay xasuuq ka geysatay sabtidii isgooska ex control afgooye iyadoo halkaasi ku xasuuqday bulsho soomaaliyeed oo aan waxba galabsan haddaba waxaa jirtay in weerarkaasi kadib kooxda ay sheegatay mas-uuliyadda iyadoo ay la yaab tahay in dhanka kale ay tacsi u direen dadkii ay xasuuqeen iyaga oo ka been sheegaya diinta islaamka haddaba arintaasi raadka ay la leedahay shareecada islaamka iyo xasuuqaasi waxa uu ka dhigan yahay waxaa ka wareystay sheekh suldaan cabduqani qorane oo ka mid ah culimaauddiinka soomaaliyeed
bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wacala alihi wasaxbi ajmaciin ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun ugu horeyn qaraxaasu waxa uu ahaa xasuuq iyo musiibo qaran oo kale oo ku habsatay shacabkeena soomaaliyeed ee muslimka ah oo xanuunkeeda uu ayna wada taabatay intaanan hadalka sii guda gelin waxaan kacsi u dirayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed shacab iyo xukuumadba dhibkaas soo gaaray waxaan si gaara kacsi ugu dirayaa ehladii iyo qaraabadii iyo asxaabtii ay ka baxeen dadkii qaraxaas ku naf waayey annagoo u rajaynayna inay shuhada yihiin sida axaadiisa nebigu ay tilmaamaysa salawaatullahi wasalaamu calayhi inta dhaawacantay iyo inta uu dhibaha kale soo gaarayna ilahay waxaan weydiinaynaa subxaanahu watacaala inuu uboogadhayo una dhibdhaamo xaaladda ay galeen oo nimankaas ay u geysteenna uu rabbi subxaanahu watacaala si dhaanti ugu bedelo ayaan rabbi u weydiinaynaa marka runtii qaraxaas waxa uu ahaa qarax aada iyo aad u xanuun badan oo khasaaro fara badan geystay oo naf iyo maalba iska leh iyo moral iyo wax walba waana qarax runtii ay ka muuqatay waxshinnimo iyo bahalnimo qof bini aadan ah oo damiir leh oo diin leh oo dadnimo leh aanu ka suurtoobin marka runtii waa xasuuq baan ku tilmaami karnaa qaraxaas
kooxda ka dambeysay qaraxan ee shabaab waa ay sheegteen mas-uuliyadda waxa ay sheegeen in hadafkii ay lahaayeen ay gaareen haddana waxay taas beddelkeed tacsi u dirayaan bulshadii halkaasi dhibaatadu ay ka soo gaartay fariin noocee ayay arrintaasi gudbinaysaa
waxay gudbinaysaa fariimo dhowra bay gudbinaysaayo oo waa run oo hadafkay lahaayeen bay gaareen hadafkooduna hadaf wanaagsan ma aanu ahayn oo hadafkooda waxa uu ahaa waxaa markhaati ka ah natiijada ka dhalatay camalkoodii iyo shaqada ay qabteen marka hadafkoodu maadaama uu ahaa inay dadka kan dumaadaan oo ay baabi'iyaan oo ay xabsuuqaan ayna ku guulaysteen oo guusha fulayada waxaa la dhihi karaa dhinaca marka laga fiiriyo waa meesha ay ka leeyihiin hadafkeeni baan gaarnay oo maxaa la yidhaahdaa maaragtay waan xaqiijinay wixii aan doonaynay waxaana u daliil ah wax ka badan hadallada ay soo sii daayeen oo laga maqlay mid baan arkayey hadlayo oo xamaasaysan oo qiiraysan oo leh waxa weeye waxa i dhaqaajiyey qalbigayga dhaqaajiyey dilka iyo gumaadka lagu hayo falastiin looga wado iyo dilka iyo gumaadka ka socda meesha la yidhaahdo yeman ka socda iyo dilka iyo gumaadka ka socda waxaa la yidhahdo ciraaq ka socda marka ninka noocaasa oo sidaa u qiiraysan wuxuu doonayaa dilka iyo gumaadka ka socda meelahaas oo qalbigiisa dhaqaajiyey inuu uga argoosto inuu dilo oo uu gumaado aqribadiisii iyo dadkii xigtada u ahaa ee soomaaliyeed ee waalidkiis lahaa walaalihiis lahaa deriskiisa lahaa muslimka ahaa ahlul qur-aanka ahaa abka soo ab islaamnimada tan inay u hiiliyaan oo ay u dagaalamaan oo ay difaacaan iyagoo tabar yar ilaa iyo inta ay dowladnimo ka qabsanayeen ilaa iyo haddana u taagan baa wuxuu doonayaa inuu uga argudo kuwa maadaama la gumaaday kuwanan uga argudayaa taa macnaheedu marka waa maxay kuwa gumaadayo kuwaas uu sheegayo falastiin lagu gumaadayo iyo kuwa gumaadayo kuwa lagu gumaadayo ciraaq iyo kuwa gumaadayo kuwa lagu gumaadayo waxa la yidhaahdo yemen bay isku ujeedo yihiin isku hadafna ay yihiin marka maadaama uusan falastiinna gaari karin oo wax ka gumaadi karin falastiiniyiinta yemeniyiintana uusan wax ka layn karin oo uu kasoo fog yahay gumaadkii halkaa ka socday isagana meeshan ka wadaa marka wax dhaqaajiyay taas wey dhinaca marka laga fiiriyo hadafkoodii way xaqiijiyeen oo hadafkooda inay wax kharibaan oo wax burburiyaan oo dad muslimiina oo saaka salaadii subax soo tukaday oo darahoodii adduun u kala socda oo arday jaabacadeed leh cawaaqib xumada sheekh qorane ka dhalan karta ummad intaas la eg in la xasuuqo cawaaqib xumada ka dhalan karta bal ka waran haddii ay ahaan lahayd kuwii dhibaatada loo geystay iyo kuwii ka dambeeyeyba
nacam waa kuu soo wadaa waaqaxumada ka dhalanaysa laakiin midii labaad qaybtii labaaday ahayd ayagoo marka arrinta takriibka noocaasa geystay inay haddana ka tacsiyeeyaan hal dalaalo unbay yeelan kartaa dalaaladay leedahayna waxa ay tahay shabaab loogama baranin markay geystaan falalka noocana wixii ka dambeeyey falkii argaha iyo saamaha oo aada loogu naqdiyey inay taxamulaan mas-uuliyadda dembigu markuu saan oo kale u wen yahay sidii kii ka dhacday zooba oo kale waa ay ka dhunteen oy ka aamuseen limaada ma difaaci karaan waan idin laynay ilaahay dartii baan idiin laynay marka waxa weeye isheef ku sabra ee alle dartii baad aakhare u aadeen wax la dhihi kara ma aysan ahayn laakiin kollay un daqdi kale unbaa soo fuulay baa laga yaabaa ama cid kale barashar ku saartay inay firtaan oo ay yidhaahdaan annaga waxa weye arrintaa iyadaa fulinay waa gartay su-aashaydan kale haddaa u timaado tacsida waxaa ku kalifaysa wax kale ma aha maadaama wixii la difaaci karin in laga tacsiyeeyo way ku qasban yihiin marka hadafkoodii oo dadka inay laayaan haddana tacsi ay geeyaan oo iska soo horjeeda saasay isugu keenaan.
Su-aashaydan kale haddaa u timaado.
yaa su-aashaydan kale markaa u timaado
su-aasha kale haddaan kusoo dhawaado cawaaqibnimada ka dhalanayso waxa ay tahay waa midda koowaad iyaga horta ragaadka isku sii fogeynay oo waxaan ay gelayaan waa dembi la gala kii ugu weynaa gaalnimada ka dacdi alla marka koowaad waa adduun iyo aakhiraba qofkaasu waxa weeye rajo badan inuusan lahayn baa laga yaabaa lambarka labaad qofka ka waxa uu ku fogeysanayo oo uu ku muujinayo muruqiisa waa dadkiisi oo uu dhammaynayo oo uu tiradooda yaraynayo kullabaa qaraxyada noocaasa dadka ay la tagaana dalkii dadkii ilaashanayay baa sii yaraanaya taana macnaheedu waxay noqonaysaa cidday u shaqeeyaan oo arrintasan ay ugu dayanayaan bay u fududaynaysaa in waddanka ay ka fushadaan haddii tooda ay meel marto in waddankii dadkiisii ay dhammaadaan midda xigta aqoontii bay baabi'inayaan oo la dagaalamayaan intaasoo taktar baa dhimatay intaasoo jaabici baa dhimatay intaasoo muruqmaal iyo xogsataa dhimatay intaasoo hooyaa dhimatay intaasoo ubadoo saqiir ahaa dhimatay intaasoo odayaalaha dhimatay hadalkooda waxaa ku jiray intaasoo ruux waxa weeye waddankaa tabaya oo u xanuunsanaya oo u dhisa dhunjinaya arrintaas marka iyagana saameyn bay ku leedahay ilaa dalkan bay ka mid yihiin hadalkooda hadalkooda waxaa marka cirbad een, waxaa hadalkooda ku jiray in ay bannaan tahay in muslimiin intaasi la eg ee, la dili karo marka loo socdo waxay ugu yeereen dad gaalo ah amaba murtadiin iyagoo een, arrintaasi u tiirinaya diinta islaamka arrintaasi Een, maxaad ka leedahay
arrintaasu waa faham qaldan ama waa jaahilnimo ama waa dulmi u bareer ah iyo ku beer abuurasho diinta lagu beer abuurta wax ka hor ka- ka sokeeya oo noqon karo ma jiro nebiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi oo ilaahay u gargaaray oo loo ballan qaaday inuu maka furan doono oo uu ka gacan sarrayn doono gaaladii saxaabadiisa hortiisa ku leynaysay oo isagoo toban kun oo ciidan ah ku soo galay magaalada oo qamcin kara oo kulligood isku wada jebin kara baa ilaahay wuxuu ugu diiday inuu dagaal galo oo dagaal uu ku qabsada magaalada iyo xoog iyo awood in aan meesha aysan ku dhimanin dad muslimiina oo aan la garanaynin walowlaa rijaalun mu'minuuna wanisaaun mu'minaatun lam taclamuuhum an tata'uuhum fatusiibakum minhum macara bikayri cilm haddaysan ahaan lahayn baa la yidhi rag iyo dumar mu'miniin ah iyo mu'minaat oo aydan garanaynin oo markaa aad ku turan turoon kartaan ama aad ku turan kortaan oo hadhow toola markaa ay idinka qabsata shallayto iyo dhibaato haddaanay jiri lahayn waa laydin fasixi lahaa inaad dagaal ku gashaan waxaa la ilaalinayaa afraad kooban oo islaamnimadooda qarsanaysa oo mushrikiintii meeshaysay ku hoos nool bal ka waran dad muslimiin ah oo maxaa la yidhahdaa boqolkiiba boqol lagu ogsoon yahay inay yihiin ahlul qiblo oo lagu ogsoon yahay ahlul qur'aan inay yihiin in loo darashado gaal baa raadinaya weliba gaalku uu leeyahy waa raadinaya waa dad muslimiin oo turki ah oo musalliin ah oo noo soo gurmaday weliba oo waddooyinkii ay iyagu burburiyeen iyo daarihii ay halleeyeen inay dhisaan ka shaqaynaya waana faham qaldan oo diinte diinta ah diintuna iskama hor timaado oo qur-aanku isma guriyo qur-aankana waxaa ku soo aroortay inaysan sina u bannaanayn in qofka muslimkaa dhiiggiisa la daadiyo ilaa xaq ma ogiya bal iskaba daa'ay Een.
naf inaan la daadin karin dhiiggeeda xaq ma ogiya Afhay- Masaladan afhayeenka u hadlay- oo- cafwan cafwan masalada ay qiyaaska ka dhigteenna oo ah masalada la yidhaha tasaruska oo tusaale ahaan gaaladu hadday gaashaan ka dhigtaan dad muslimiin ah oo in muslimiinta la laayo ma ogiya ayaan gaaladii loo gudbi karin bay qalad ka fahmeen oo soo cuskadeen ay daliishadeen masaladaasna sida culimmada ay u ijmaaceen maaha waxa ay sheegeen oo culimmada waxay ku ijmaaceen waxay tahay haddii gaaladu marka ay muslimiinta wada tirtirayaan kuwan ciidanka ah ee ay difaaca kaga jiraan iyo kuwa ay rahanta u haystaanba la baabi'inayo islaamnimadu aysan cidi markaa ka haraynin markaasaa la ogolaaday in lagula dagaalamo xaalad walba laakiin laba nin oo muslimiin ah baan dilaynaa dad muslimiin oo garab socdana waa la dilaynaa oo saasay noogu bannaanaysaanaysa xalaal noogu noqonaysaa arrintaas waa wuxuusan caqliga aqbali karin iskadaa nusuusta sharciga ah ee soo aroortay Ee, waxyaabaha argagixisada ay aaminsan yihiin waxaa ka mid ah in dadkan een, hadda dhintay een, in hadhow niyadooda lagu soo saarayo oo haddii ay dembi leeyihiinna dembigooda laga abaalmarinayo haddii kalena la cafinayo arrintaasi een, ma saxba
walaal waxay ka mid tahay runtii arrimaha qariibka ah oo oo muujinaya inuu la joogo xilligii nabiga salawaatullahi wasalaamu caleyh uu sheegay oo qof aan joogin mustawihii ummadda ama lagu maamuli lahaa ama wax loogu sheegi lahaa ama lagu hagi lahaa intuu arrintii marooqsado inuu khatarta iyo halaaga uu keenayo uu ka badanayo waxtarka uu soo korinayo nabigu wuxuu yidhi salawatullahi wasalaamu caleyhi sayaati cala annaasi sanawaatu khadaacaat yusadaqu fiha alkaadib wayukadabu fiha alsaadiq wayutamanu fiha alkhaa'in wayukhawanu fiha alamiin wayantiqu fiha ruwayda waxaa iman doona sanado khadaacaad ah oo dadka daga oo keliya oo sanawaadkaas caadadooda waxaa ka mid ah beenaalaha lagu rumaysaa ulowga waa la beeniyaa khaa'inkaa la aaminaa amiinkana waa la khaa'insadaa waxaana hadnabi yidhi dadayaa rubaydida markaasaa la yidhi rubaydida bida maxaad ka wadaa nabi allow markaasuu yidhi salawatullahi wasalaamu caleyhi alrajulu taafi yatakallamu fii amri alcaama waa nin aan waxba ahayn barfudayaal ah oo haddana arrimaha caamkaa ka hadlaayo ummadda arrimaheedii buu ka hadlayaa diintii buu ka hadlayaa maamulkii buu ka hadlayaa hogaamintii buu ka hadlayaa waaruma jira taa unbay tilmaamaysaa nusuusta in sidaa loo isticmaalo in la yidhaahdo dad inta la halaago oo qarax lagu dhufto ilaahay baa soo saaraya arrintaas waa camalka alle ee ma aha calamka camalka basharka xadiidka arrintaa ay ku soo aroortayna wuxuu ahaa xadiis uu nebigu ku sheegay salawatullahi wasalaamu caleyhi dad kacbadii kusoo duuri doono meel banaana maray marayaan in dhulka lala jari doono oo ay caaisha tiri rasuul allow dadkii suuqa u socday baa ku jira oo dadaanan hawshaa ku dhex jirin baa ku jira see dhulka loola jaraya markaasaa wuxuu yidhi salawatullahi wasalaamu caleyhi uma yubcauuna yani kulligood baa la baabi'inaya la rogayaa uma yubcahuuna calaa niyaatihi markaasaa niyadooda lagu soo saarayaa arrintaasu marka waa markay musiiba timaado ilaahay uu wada halaago dad saalixiina iyo dad saalixiina laakiin diinta ilaahay kuma taalo in loo dirsaday shabaab intaad baxdaan ood soomaali u tagtaan soo laaya anigaa kala soocanaya hadhow tool niyadooda kusoo kala saaraaye waxayna ka mid tahay khaladaadka iyo been abuurka kuwa ilaahay subxaana wa tacaala beenta ku abuuranaya oo ka been sheegaya wuxuusan sheegin isagiiyo diintiisa sheegaya ma liibaanayaan nebiguna wuxuu tilmaamay hal qof oo muslim ahoo la dilo oo xaqdarre lagu dilo inay ka weyn tahay adduunka o dhan oo la suuliyo ramadaanuka sagaashan qof iyo boqol qof iyo laba boqol oo ruux oo dhaawac iyo dhimasho loo ekeysiiyo
kaasi waxa uu ahaa sheekh suldaan cabduqani qorane oo ka hadlayay dhagarta kooxaha argagixisada iyo sidoo kale weerarkii sabtidii ka dhacay isgoyska ex control afgooye ee magaalada muqdisho halkani waa redio muqdisho weli barnaamijka bandhiga wareysyada ayaad degeysanaysaan markana magaalada dhuusamareeb ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa ku sugan magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug halkaasi oo ay ka soconayaan kulamo iyo dadaalo ee lagu dhisayo maamul dadka ay wada leeyihiin iyadoo ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu horey ula kulmay madaxda ahlu sunna uu ka mid yahay macalin maxamuud iyo sidoo kale sheekh shaakir iyadoo kulamadaas in isfaham ay kusoo dhammaadeen ayaa dhanka kale haddana maanta waxa uu la kulmay ra-iisul wasaare xasan cali kheyre qaar ka mid a odayaasha dhaqanka gaaraan odayaasha magaalada dhuusamareeb iyo xildhibaano ka soo jeeda galmudug oo ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya kulamadaasi waxyaabihii ka soo baxay waxaa inooga waramaya oo haatan khadka ku jira wariyahayaga maxamed maxamed bal faahfaahin naga sii maxamed deeq cabdi maxamed kulamadaasi iyo waxyaabaha diiradda lagu saaray
kulamadan waxa ay dhex mareen ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali kheyre iyo qaar kamid a odayaasha dhaqanka deegaanada galmudug kuwa oo hadda ku howlan amaba qeyb ka qaadanaya dhismaha maamulka galmudug sidoo kale waxaa qeyb ka ahaa kulankaasi intii uu soconayay xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka amaba labada aqal aan idhaahde baarlamaanka soomaaliya oo deegaan doorashadooda galmudug ay tahay runtii inta badan kulamadaasi waxyaabaha looga hadlayay ay isku hor fadhiisteen odayaasha dhaqanka iyo ra-iisul wasaaruhu waxa ay u badnaayeen arrimaha dhismaha maamulka galmudug iyo sidii waxgaradka uu kaalintooda uga qaadan lahaa maadaama in muddo ahba ay ugu sugnaayeen magaalada dhuusmareeb sidii howlahaasi loosii dardargelin lahaa runtiina is-afgarad iyo maaragtay jawi wanaagsan ayay kusoo dhammaadeen qaar kamida odayaasha oo xiriiro aynu la sameynay waxa ay inoo xaqiijiyeen in ra-iisul wasaaraha iyo iyaguba ay isku afgarteen in laga wada shaqeeyo galmudug loo dhan yahay oo midaysan inay ka hana qaado deegaanadan taas oo hadda hawsheedu dhuusmareeb ka soconayso guddigana uu ku howlan yahay arrimahaasi loo xil saaray oo guddiga farsamada sidoo kalena wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya ay dadaal xoogan ku bixisay haddana wasiirku uu ku sugan yahay magaalada dhuusamareeb amaba maalmihii lasoo dhaafay uu joogay odayaashuna waxa ay sheegeen runtii oo ay inoo xaqiijiyeen in talooyinkii ra-iisul wasaarku uu usoo jeediyey ay ku qanceen taas oo ahayd runtii dhismaha maamulka galmudug mid kaalin weyn ka qaadanaysa
mas-uuliyiinta kulanka goobjooga ka ahaa marka odayaasha aan ka imaano yaa ka mid ahaa
waa farabadan yihiin xildhibaanada runtii senataro iyo xildhibaano golaha shacabka ayay isugu jireen waxaa ka mid ahaa senatarada kale ah lagu magacaabo senator dhegdheer iyo sidoo kale xildhibaano kale oo senator jawahir ay ka mid tahay ayaa goobjoog ahaa wasiirka arrimaha gudaha isna waa ku sugnaa kulanka ayuu ka qeyb galay odayaashu intii ay ra-iisul wasaaraha kulanka la qaadanayeen marka dhammaantoodna waxa ay runtii isku afgarteen golaha shacabka yaa ka socday
golaha shacabka iyana waxaa ku sugnaa madasha xildhibaano aynu ka xusi karno xildhibaan cabdiraxkiin macali axmed iyo xildhibaan mahad maxamed salaad runtiina waxyaabaha laga hadlayay amaba odayaasha talooyinka ra-iisul wasaaruhu usoo jeediyey sida aan hore kuugu sheegaba dhammaantood waxay ahaayeen kuwo u gobol xaariya dhismaha galmudug midaysan oo loo dhan yahay
ma odayaasha beelaha oo dhan ayuu la kulmay mise mid ka mid ah beelaha deegaanka ayuu la kulmay ra-iisul wasaaraha odayaasha dhammaan beelaha ma ahayn balse waxa ay ahaayeen qaar kamida odayaasha oo beel kamida beelaha ku midaysan galmudug sida aada ogsoon tahay koo iyo toban beelood ayaa galmudug wax looga qaybsadaa oo koo iyo toban beelood ayaa marka waa odayaasha marka waa odayaasha gurceel dhuusamareeb iyo matabaan dabcan sidaas ay ahayd waxyaabihii runtii ay ka wada hadleenna waxa ay ahaayeen kuwo dhammaantoodba la isku afkartay waxa odayaasha ay tabanayeen marka markii hore maxay ahayd
odayaashu runtii waxa ay tabanayeen markii hore oo maalmihii lasoo dhaafaba runtii aada looga dareemayo deegaanadan waxa ay ahayd waxa ay ka biyadiideen liiska amaba labaatanka xubnood oo loo qoondeeyey ahlu sunna ay runtii qaarkooda ka biyadiideen arrimahaasi ayna runtii tabasho ka qabeen balse hadda waxaa la isku afgartay guud ahaanba in laga gudbo sidii galmudug midaysan loo dhisi lahaana gacan looga wada geysto oo la iska wada kaashado doodooda marka ma waxay ahayd sidee ayaa labaatan xildhibaan ahlu sunna loo siinayaa mise waxay kasoo horjeedeen in odayaashii dhaqanka maadaama iyaga yihiin in aysan ahayn in ahlu sunna ay soo xulaan
labadaba ma aysan ahayn balse waxyaabaha ay tabanayeen oo horey ay uga hadleen ayaa waxaa ka mid ahaa in xubnaha iyaga baarlamaanka ku mateli doona oo laga rabay in ay marka hore soo xulaan inta badan dhinaca ahlu sunna laga soo xulay balse hadda waxaa muuqata in dhammaanba arrinkaasi odayaashu ay ka tanaasuleen oo ra-iisul wasaaraha hortiisa ay ka caddeeyeen
waxaa kaloo jirtay maxamed in guddiga farsamada dhismaha galmudug uu horey u shaaciyey in soddonka bishan hadda dhammaatay december ee sanadka labada kun sagaal iyo toban in xildhibaanada lasoo xulo haddana arrintaasi ma aysan dhicin dib u dhacaasi maxaa keenay
runtii guddigana arrimahaasi waxwaynu ka weydiinay balse waxaa ogsoon tahay in maamulka markii la sameynayo howlo badan lasoo maray oo wadooyin aada u fara badan laga soo gudbay tabashooyin iyo waxyaabo fara badan ayaa runtii muddaba la xalinayay arrimahaasi ayaana keenay sida guddigu inoo sheegeen in arintu ay dib lugaha ula sii baxdo balse hadda marka la eego meel wanaagsan ayaa hadda wax marayaan ra-iisul wasaaraha intii hadda uu joogay maalmahan dhuusamareeb kulamo ayuu la qaatay wadahadal iyo wadatashi intaba isugu jira mas-uuliyiinta ugu sareysa maamulka ahlusuna kulanka galabta uu la qaatay qaar kamida odayaasha dhaqankana qeyb ayuu ka ahaa oo waxa uu runtii u gogol xaarayaa in howlaha galmudug lasii dedejiyo ayna fududaadaan dhismaha maamulka galmudug soo xulista xildhibaanaduna ugu horeyn doonto
maxamed daaq cabdi maxamed ayuu ahaa waryahayaga magaalada dhuusamareeb waxa uu ka hadlayay kulanka ra-iisul wasaaraha uu la yeeshay mas-uuliyiinta ahlu sunna iyo odayaasha dhaqanka ee mid ka mida beelaha galmudug iyadoo odayaasha aan isku daynay inaan la xiriirno iyo qaar ka mid a xildhibaanada ee kulanka goobjooga ahaa balse ma aysan kajawaa ka jawaabin wacitaankeena aada iyo aad ayaa umahadsan tahay maxamed deeq wasaaradda waxbarashada ayaa inoo soo socota oo faahfaahin ka bixisay dardargelinta barnaamijka waxbarashada dugsiyada qaar ee gobolada dalka lagu hoos keenayo wasaaradda waxbarashada iyadoona sare loo qaadayo tayeynta macalimiinta wax ka dhigi doona dugsiyadaasi oo maanta imtixaanaadkii u fariistay balse markan wasaaradda gargaarka ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxa ay kaalmo bini-aadinimo ku wareejisay xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta ee kasoo jeeda degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose iyadoo ka jawaabaysa baahida dadka afgooye oo qaarkood saameyn ay ku yeelatay fatahaadii webiga shabeelle waxaa gargaarkaasi iyo waxauu ka tari karo baahida dadka deegaanka aan ka wareystay xildhibaan cismaan xaaji oo deegaan doorashadiisa ay ta afgooye
waa maadsantaha reer muqdisho runa maanta waxay ahayd niyo waxaa jiray guddi uu magacaabay gudoomiyaha golaha shacabka marka oo gurmadka gobolka shabeellaha hoose khaasatan degmada afgooye fatahaada ka dhacay loogu adeegayo dadkaas inay u raadiyaan kaalmo iyo waxaas loogu talagalay guddigii marka ilaa saddex toddobaad ka badan buu howlahan ku jiray adi arrimo badanaa un dib u dhigaayay oo runtii ay ahayd in dadkaas dhibaataysan oo biyaha ku dhex jiro kaalmo ay gaarto koley dowladda federaalk marka maanta guddigii xubno ka mid ah ayaa waxay wasaaradda gargaarka iyo arrimaha musiibooyinka ay ka guddoomeen teendhooyin ilaa shan boqol oo xabo ah iyo runtii marakaneeco oo runtii aada loogu baahan yahay oo runtii dadka fatahaaduhu galeen iyagana shan boqol bay ahayd laakiin nasiib darro markii oo la tegay bakhaarkii wasiir ku-xigeenka jooga ee wasaaradda saddex boqol iyo labaatan xabaa laga helay wax kale ma olin marka runtii de boqol iyo sideetan xaba kale waxaa lii waa la raadin doonaa hadii wax la helo intii aan marka maanta aan wasaaradii ka qaadnay oo aan caawa u dirnay degmada inkastoo dee baahi badan ay jirto marka arrimahaas ayay ahayd maanta xubno ka tirsan guddigii umooda dhamee laakiin ragka qaybo ka tirsan oo oo gabdhii wiiladhiisu waa meesha galabta ka guddoomay
guddigaasi marka yay ka koobnaayeen
guddigaas wuxuu ka kooban yahay laba iyo toban xubnood oo uu magacaabay gudoomiye mursal oo oo runtii ka golaha shacabka ka tirsan weyaan xildhibaano gabdhihii wiilalba ah oo dhowr iyo tobana marka waxaa oday ka ahaaba gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka gudoomiye muudey oo isaga hadda safar ku maqan marka isagaaba arrimahaas ka shaqeynayo oo guddiga u ahba gudoomiye u ah
dhibaatada ka jirta afgooye maxay ahayd afgooye dhibaata ka jirto fatahaadii baa jirto oo tuulooyin badan oo dhinacan iyo maxaan ku dhahdaa dhanka basra oo irdoole awgooye maxaan ku dhahdaa ka laga soo dadkii kasoo barakaceen oo webiga ku fatahay tuuladii kaleeto iyadana dee ay tire iyo iyo guddigaa shishe iyagana meelo badan baa dadkii ku fatahay damaley wuu ku fatahay runtii tuulooyin dee hadda aanan koobi karin oo maamulkii degmada ayaan runtii la xiriirnay warbixin runtii aada u dhib badan oo baahi badan ayay soo tegiyeen runtii de weli haddana dadka reer abkooye kaalmo ma gaarin oo mid ama reer reer gobol ha noqoto ama mid reer federaal waxaa ugu horeysa waxa weya hadda midda maanta ay wasaarada gargaarka ay bixisay insha allahu de wixii ku xigana waxaan raadin doonaa wixii loo heli karo oo kale oo ama agab ah ama cunto ah si dadkaas biyaha ku jira horta ay u helaan bal meel ay qalalanoo dee teenday wax u helaan horta ay degaan kadibna haddana loo raadiyo bulquud ay cunaan oo laga bilood oo intay biyaha ka noqonayaan webiga ku noqonayaan xaafadahoodii ay ka qalalaayaan haddana un dhibaatooyin kalena way ka dhalan kartaa mar haddii meel biyo yimaadaan de meesha kanaaxa ka dhalan karto udaarashada biyodba imaan karo runtii dawlooyin iyo waxaas adigu waa arrimahaasaan guddigu isku dabariraayay laakiin hadda intaan ayaa hordhac ahaan wejiga koowaad la rabaa in ay gaarto degmada afgooye gargaarkan marka teendhooyinka ay ka mid yihiin ma yahay mid ka jawaabi kara baahida dadka saameynta ay gaartay
wallaahi horta bini aadamkooda waad ogtahay dad intaas la eg oo degmada afgooye waad ogtahay tuulooyinkeeda iyo ummadda hadda dhibaatada ku dhacday iyo dad badan kaloo haddaan fatahaada gaarin oo iyaga laftirkooda iska dhibaataysanoo dee duruufo waxay jiraan laakiin hadda waxaa muhiim ah inta dhibta biyuhu gaareen aan rabaan inay maaragtay dadkaas gaaraan baahidaasina mid dabooli karta ma ahan aad bay uga yar tahay laakiin waa wejiga koowaad runtii markii aan madaxda sare iyo wasiirkii iyo guddigii u qaabilsanaaba aan aragnay waxaan ku ballamay in in ma aragtay wejiga koowaad bal intaan lasii gaarsiiyo
adiga xildhibaan ayaa tahay deegaanka ayaa matashaa ma tagtay oo baahida ma soo qiimaysa aad baad umahadsan tahay runtii anaga de ruuxeena ma tegin laakiin runtii aad baan uga warqabnaa dadka deegaanka jooga ayaan la xiriirnay maamul baa ka dhisan runtii dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaa jirto wasaarad laftirkeeda de gargaari ah waxaa jiro maamulkii degmada waxaa jiro odayaal dhaqameed waxaa jiro culumo runtii daqiiqa daqiiqad saacad saacad baa dhibka meeshaas ka jiray aan bulshada ula wadaagaynay marka xog waafi abaan kasoo gudbinay oo guddiga uu ka diyaariyey oo runtii baahida ka jirta iyo assessmentkii la sameeyey runtii aad uga yar tahay baahida maanta loo reebo intee ayay la eg tahay baahida saameyntan ma mid weyn ba mise waa mid yar baa la dhihi kara xaqiiqda horta runta waxawy dadku de dhibka inta gaaray tuulooyinka harwadiga jiintiisa dadka gaaray laakiin guud ahaan hadda dhibka maanta taagan waa dadkaas fatahada gaartay weyaan laakiin deegaanku dhibaatooyin badan baa ka jira cisbitaalka degmada oo kale runtii daawo la-aan baa aada dhib ugu haysay weli wasaaradda caafimaadka in waa kala hadalnay hadda laftirkeeda insha allahu broseska ku jirtaa in loo helo daawooyinkii ay dalbeen oo dee basiga oo ama aasaaska ah in wixii la heli karo wasaaradda aan maaragtay iyagana dalab baan u gudbinay insha allahu iyagana waa waa waa ku tala jirnaa iyagana marka dhibaatadu way badan tahay laakiin runta dadka ilaahay baa beeqi kara ilaahay beerahooda iyo dhibka allah uga bixiyo laakiin hadda muhiimaddu waxa weeyaan in fatahaadaas dadkii gaaray uun helaan bal meel yare ilmahooda iyaga bal ay kusii nagaadaan inta biyuhu ay ka dhammaanayaan ama biyuhu ay ka qalalayaan guryahoodii afgooye waa meel laga helo dalagyada oo iyada ayaa wax soo saar leh baahida dhinaca cuntada ee jirta maxay tahay wallaahi afgooye waa waxay ka mid tahay deegaanada wax soo saarka beero iyo xoolo iyo dhan walba ka ah waana degmo runtii aada muhiim u ah oo isu socodka gobolada jubbooyinka iyo gobolada bay xiriiriso runtii waa meel istraatiiji ah waa meel aada ugu dhow magaalada muqdisho soddon kilomitr bay u jirtaa wallaahi haddana dadkeedu waa dad beeraley ah waa dad ma aragtay weligood ahaa dad iyaga inay wax buuriyaan oo dee maanta kudaarta magaaladan iyo maxaa keenay marka hadda in iyagii cunto iyo biyo ay u baahdaan maxaa keenay waxaa duruufaha keenay adeer waa ogtahay sanadahii badan roob badan ma jirin webigii waa maqnaa adeer waxa weyaan xaalada dalka iyo cimiladii waa isbedeshay runtii webigii aad aragtay o dee ciyaal garoon u yahay oo banooni ku ciyaarayaan dadku cirka waxay u yimaadeen ku noolaayeen xaaladda afgooy ugu dambeyntii xaaladda afgooy hadda waa sidee xaaladda afgooye hadda dee kolley dee dhib weyn baa ka jira oo dee fatahaadaha dhiba u geystay xanuunaha ka jira isbitaalkiiyo daawo la-aan jirto runtii waa un allaar baan bixinayo runta arrinkaasaan runtii baaq ugu dirnay intii gargaar geysan karto iyo ciddii muxsiniin oo dee dadkaas wax ku bixiso laakiin hadda runtii saddex weeg ku dhawaad bay dadkaas runtii ay dhibaataysnayeen ee biyaha ku dhex jireen insha allahu rabbi hadda waxaan rajaynaynaa in kaalmadan yartaha bal ay u noqoto eritrea ay u noqoto insha allah waa maadsantahay reer muqdisho rura maanta waxay ahayd niyo waxaa
wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya ayaa dib u soo ceshanaysa iskuulaadkii ay maamuli jirtay bersamaadkii iyadoo wasaaradda haatan ay ku guuleysatay in dugsiyo waxbarasho oo hoos yimaada dowladda ay ka hirgeliso ee gobolada dalka waxaa maanta iyadoo intaasi ay wasaaraddu sameysay imtixaan u fariistay ee macalimiintii dugsiyadaasi wax ka dhigi lahaa ee gobolada dalka ee qaar ka mid ah agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada axmed yuusuf xasan ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey waxa ay wasaaradda waxbarashada oga dhiganta arrintaasi iyo ilaa hadda macalimiinta sida looga qaadayo imtixaanaadka iyo hanaanka lagu xulanayo
maanta oo ay bisha january kow tahay sharaf weyno inaan soo dhammaystiray barnaamijkii maaragtay qiimeynta xirfadda macallinka ama teacher professional test oo si toosa shantii maalmoodii ugu dambeeyey ka socday gobollada dalka khaasatan steydyada ama dowlad goboleedyada hirshabeelle galmudug koonfur galbeed iyo jubbaland waxaa looga dan lahaa oo ay ujeeddadu ahayd in dib loo eego ama loo qiimeeyo ama tijaabo laga qaado xirfadda qiimeynta macalimiinta ee xagga maaragtay xirfadda gudbinta iyo maaragtay macalinnimada waxaa markii hore lagu tijaabiyey oo maaragtay si fiican u dhammaatay gobolka banaadir oo ilaa kun macalin laga qaaday macalimiin maaragtay kun gaarhaya saambal laga qaaday oo saambal ahaan ama muunad ahaan laga qaaday waxaa ku xigtay in maaragtay lasii fidiyo oo dowlad goboleedyada kale lasii maaragtay iyagana lasii lagu sii fidiyo iyadoo ujeeddadu tahay in xirfadda macallinka ee habka gudbinta iyo waxdhigista aan waxgoogaanu kadib markaanu eegnay anagoo maaragtay ka shidaal qaadanayna imtixaanka sano dugsiyeedka sideed iyo toban sagaal iyo toban oo aynu ognahay in arday soomaaliyeed oo fara badan ay maaragtay imtixaankaasi aanay gudbin markay taas timid wasiirka wasaaradda mudane cabdilaahi goodax barre iyo maaragtay howlwadeenada kale ee wasaaraddu waxay maaragtay go-aamiyeen ama ay maaragtay maaragtay go-aan ku gaadheen in la qaado tallaabooyin wax goola wax lagaga bedelaya xaaladda waxbarashada khaasatan xagga tayada iskuulle badan baa la dhisay macalimiin badan baa la tababaray middaa lasoo tababarayey waxaa la maaragtay la shaqaaleeyey ama la hawlgeliyey howlwadeeno kala duwan oo maaragtay waxbarashada maaragtay khibrad u leh wasaaraddu waxay samaynaysay maaragtay qorshayaal kala duwan qiimeynta mar walba kasoo baxda imtixaanaadku wuxuu maaragtay toos u qiimeeyaa maaragtay wanaagta kala duwan ee maaragtay waxbarashada imtixaanka ogeed maaragtay wuxuu ahaa mid maaragtay aan la falaynin siduu yahay ama warwar badan ka soo kornay taas waxay keentay marka in la yidhaahdo macallinka ardaygan macallinka wuxuu dhigaayo bararta aynu maaragtay ka qaadno guud ahaan barnaamijku mu ahayn mid si toosa macallin loo maaragtay loo abaaraya ama la rabo in macallimiinta lagaga saaro maaragtay fursadda waxbarista laakiin waa mid la doonaya in si bal hadda tayeyntooda iyo tababarkooda si loo ogaado halka laga bilaabayo in loo ogaado xaaladda macallinka soomaaliyeed ee xagga xirfadda iyo macallinnimada marka inaanay dadka soomaaliyeed iyo macallimiintu aanay u fahmin in maaragtay macallimiin looga saaraayo maaragtay maaragtay macallimiinta wax dhigastay shaqada laga saarayo gobollada steydyada ama dowlad goboleedyada waxaa shan kun shan boqol iyo shan macallin ayaa maaragtay ka howlgala oo liiskooda iyo diwaankooda uu yaalaa khaasatan afartan state ee maaragtay jubbaland hirshabeelle koonfur galbeed iyo galmudug waxaa shantaa kun macalin waxaa la qaatay muunad maaragtay ama sambal tiro macalimiineed in maaragtay la la maaragtay imtixaankan ama maaragtay tijaabada laga qaado waxaana maaragtay kun iyo sideed boqol oo macalin ku dhowayaa maaragtay maanta loo soo dhammaystiray in maaragtay laga qaado tijaabadaasi oo maaragtay u kala dhigmaysay in jubbaland macallimiin ku dhow maaragtay maaragtay ilaa shan boqol waxaa kaloo iyaduna ku jirtay galmudug iyo hirshabeelle oo xarumo meel walba laba xarumood ay maaragtay macallimiintaasi looga qaadayay imtixaanka sida maaragtay jubbaland kismaayo iyo doolow hirshabeelle jowhar iyo beledweyne galmudug gaalkacyo iyo dhuusamareeb south west baydhabo iyo afgooye intaa meel walba labada xarumood baa maaragtay macallimiinta lagu ballaminayo imtixaanka looga qaadayay waxaa nasiib wanaaga inay maaragtay si fiican usoo dhammaatay oo ay usoo dhammaystirantay waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo kasakow maaragtay hoggaanka sare ee wasaaradda oo maaragtay siyaasad ahaan iyo farsamo ahaan iyo habraac ahaan maaragtay gacan naga siinaya haddaan nahay maaragtay howlwadeenada hawshan ku howlanaa farsamo yaqaanada maaragtay iyaguna ka shaqaynaya ee wasaaradda ka tirsan la taliyayaasha iyaguna maaragtay dibadda nooga yimid ee maaragtay maaragtay iyaguna gacan naga siinayay hawshan sidii loo xirfad ahaan loo gudan lahaa shaqaalaha oo ay ugu horeeyaan agaasimayaasha guud ee wasaaradaha dowlad goboleedyada wasiirada macallimiinta maaragtay iyo qaybaha kala duwan ee maamulka heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo ay ugu horeeyaan maaragtay ciidamada nabadgelyada oo xarumahaasi sugayay ammaankooda sidii ay hawshaasi maaragtay si fiican ugu dhici lahayd miidiyaha oo qayb weyn ka qaatay arrintan sidii loo fahamsiin lahaa ama war sugan looga siin lahaa maaragtay macallimiinta si aanay shaki iyo maaragtay walbahaar aanay ugu abuurin macallimiinta waxaa maaragtay aan si rasmiga aan maaragtay aan u shaacinanaa in maaragtay ay si nabadgelyaa oo maaragtay nabdoon ay ku soo dhammaadeen howlahaasi la xidhiidha tijaabada laga qaadayo xirfadda macalinka ama teacher professional test oo u ah lafdhabar u ah dib habaynta maaragtay waxbarashada oo geedigeeda la bilaabay markaad kasoo bilowdo manhajkii dalka oo maaragtay la dhamaystiray waxaa kaloo doonaya inaan halkan uga uga kaga faa'iidaysto waalidiinta iyo ardayda soomaaliyeed waxay ugeelin maaragtay oo maaragtay imtixaankii yaraa ee maaragtay sana dugsiyeedka ama fasaxii yaraa laga soo noqday laga soo noqonayo bisha shanteeda maalinta cadda oo si rasmiga ay dugsiyadu dib ugu furmi doonaan kadib markii ay galeen muddo shan iyo toban cisha oo fasax maaragtay gaabana waxay uga duwan tahay maaragtay qaybta dambe ee sana dugsiyeedku waxaa si rasmiga dalka looga qaybiyey oo maaragtay ardayda soomaaliyeed loo gaadhsiiyey maaragtay hal milyan iyo shan boqol oo buug oo maaragtay daahfurkeedu madaxweynaha jamhuuriyadda uu maaragtay iclaamiyey state kasta ama dowlad goboleed kasta waxaa gaadhay tiradii bugaagta ee loogu talagalay oo maaragtay si rasmiga u gaadhay dhammaan dowlad goboleedyada waaweyn ee koonfur galbeed baa maaragtay maaragtay si rasmiga u qaybisay galmudug baa si rasmiga u qaybisay jubbaland baa si rasmiga u qaybisay u gaadheen maanta ama berintana hirshabeelle ayaa iyaguna u dabaaldegi doonaa munaasabadda qaybinta bugaagta waxaa loogu talagalay in maaragtay arday saddex milyana la gaadhsiiyo oo halkii bugba u ka dhaxayn kara laba arday taasoo ah maaragtay markaad eegto isbarbardhigga dalalka maaragtay aynu maaragtay jaarkanahay ama textbook rashiyada markaad eegto waxaanu maaragtay halkii halkii bugba ay laba arday helaan dalka maaragtay xaaladdan ku jira dibsoo kabashada iyo dadaalkan inay tahay fursad weyn oo maaragtay ardayda soomaaliyeed ay heleen
agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ayuu kaasi ahaa axmed yuusuf xasan guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka bandhiga wareysyada radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya tan iyo kulanti dambe sidaa nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu